Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SUDMAX ayaa maanta toddobo boqol oo kun oo qoys oo isugu jira danyar iyo barakacyaal waxa ay gargaar maawiin ah ugu qaybisay deegaanka Garis Valley si gaar ah xaafadda Galmudug. Qoysaskan maanta gargaarka afurinta ah loo qaybiyay ayaa qaarkood waxa ay horay markaasi deegaanadoodii ugu soo barakaceen daadadkii El Niino iyo abaartii dalka ku dhufatay. Goobta lagu qaybinayay gargaarka ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda SUDMA Sare Cali Yuusuf iyo Xildhibaan Qaasim Saciid oo ka tirsan baarlamaanka federaalk Soomaaliya. Agaasimaha waaxda gargaarka ee SUDMA Sare Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarka.
waxaan joognaa eh, duleedka deg- deegaanka Garis Valley oo aan ku qaybinayno toddoba kun oo qoys oo ka soo barakacay deegaanada iyo gobollada dalka oo uu wakiil ka yahay xildhibaan qaasin eh, qaasin seed cali uu mas-uul ka yahay hay-adda maaraynta masiibooyinka waxa ay galabta halkan ku qaybinaysaa toddoba kun qaybtii ugu horreysay qaybta labaadna waxa ay bixinaysaa wakhtigii alla loogu talagalay ay iyagana ay qaybinaysaa xildhibaane een, dadkan waa dadkii masaakiinta ahaa oo aad magacooda aad ku soo qaaday ee, ajir iyo xasanaad allaha kaa siiyo kolley een, dareenkaagii eh, ka xildhibaan ahaan iyo u damqashada dadka ayaad muujisay inaad dadkii een, walaalaheen ahaa oo aad maaragta tabaalaysnaa inaad gargaar aad u fidiso hay-adda sodmana aad ugu tagto inay dadkan caawiso waana ab- abaalna waa kaaga haynaa raashinkan waxa uu nooga yimid een, dowladda ruushka een, waana raashinkii loogu talagalay dadka tabaalaysan in looga faa'iideeyo bishaan barakaysan ee rabadaan dhankiisa xildhibaan qaasim siciid oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyey hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma waxaan naqaynaa hay-adda eh, masiibooyinka iyo gargaarka oo runtii eh, dadkii masaakiinta ahaa oo loogu talagalay eh, toddobada kun oo qoys ahaa qaybtii u horreysay raashinkii loogu talagalay ayaan maanta guddoonsiinayno aad iyo aad baan ay u mahadsan yihiin agaasimaha eh, hadda ila taagan iyo maareeyaha hay-adda iyo dhammaan howlwadeennada runtiina dadkan dad masaakiinahoo ramadaan ku jiro u baahan weeye waana shaqo fiicanna waa qabateen inta ka dhimanna kolley waa la qaybin doonaa waana mahadsantihiin jazakallah khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maalmihii dambe waday dadaallo markaasi lagu garab istaagayo dadka danyarta ah iyo kuwa barakacyaasha maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan